kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa horyaalka n b a da ee wadanka maraykanka oo habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey kadib markii kooxda kubadda koleyga ee denver nagatis ay ku guuleysatay horyaalka n b a da xilli ciyaareedkan waxa ayna kooxdu sagaashan iyo afar iyo siddeetan iyo sagaal dhibcood kaga guuleysatay kooxda miami head waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda denver nagatis waxaana labada kooxood ay fooda isku darayeen kulankii shanaad isugeyn afar gool aan idhahdee afar kulan iyo hal ayay guushu ku raacday kooxda denver nagatis sidaasina koobka ayaa gacanta loo geliyay haddaba waxa uu suuro geliyey kooxda denver nagatis inay horyaalka n b a da markii ugu horreysatay ku guulaysato miami oo iyadu wacdala dhigaysay kulamadii kan ka horreeyeyna aada u soo guulaysanaysay maxay tahay sababta keentay guuldaradan lama filaanka ihi inay ku dhacdo arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaa la falanqeynaya cabdulqaadir samakaab oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan bahda v o a cabdulqaadir soo dhowow bal marka hore waxaad dhegeystayaasheenna la wadaagtaa kulankii xalay labada kooxood ciyaartii ay soo bandhigeen iyo sababta keentay inay guulaysato kooxda denver nagats
waa mahadsan tahay mascade runaantii ciyaartii xalay waxay ahayd kulanka shanaad ama game five ee finalka horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka labada kooxood waxay kala wateen saddex guul iyo hal guul oo kooxda miami ayaa hal guul wadatay kooxda denverna waxay u baahneed inay hal mar badiso miamina shaqo adag ayaa u taalle oo xaleba ay runtii ku guuldaraysteen inay qabtaan marka kulankaas ayuu ahaa labada kooxoodba si adag ay finaalka ku yimaadeen inkastoo kooxda denver ay sanadkan ahayd yani koox awood badan marka loo fiiriyo ciyaaraha ay soo ciyaartay marka denver oo aada u abaabulan markaa fiirisid ciyaaryahankooda ukage oo ah kan hadda ugu fiican ee n b a dana noqday runtii iyo jamaal muure ayaa aad uga dhex muuqday runtii ciyaartooydooda kale wayna soo tiigsadeen weliba nasiino horena way u dheereed kooxda miami oo ahayd tii koobka looga guulaystana waxaad dareemi kartaa kulamo badan ay soo ciyaareen oo markaa fiirisid way ka kulamo badnaayeen daal ayaa ka muuqday ciyaaryahankooda jemi butler oo kale sidii hore looga bartay umuusan ciyaaraynin oo markaa fiirisid dhibcihii xalay uu dhaliyo kale dhibco yar ay ahaayeen labadii daqiiqo u dambeysay ayaa moodaa xoogaa inuu soo roonaaday inkastoo markii u dambeysana iyagoo u baahan markaasi ay ka dhiman tahay wax ka yar tedi second ama soddon second inuu farihii ka bixiyey kubaddii ay rajada maaragtay ku lahaayeen ama ay kusoo barbareen lahaayeen si ciyaarta maaragtay overtime loogu diro oo kala saarid kale loogu daro waqti dheer ah marka waxaa la dhihi karaa kooxda miami daalkaas ka muuqday iyagoo runtii laga awood badnaa markaa fiirsid dhanka isu diyaarinta iyo sidoo kale ciyaaryahankooda tyler hero oo isagana qeyb ka ahaa ololahooda sanadkan oo iyagana aysan helin ciyaarihii finaalka marka taylor waxaa moodaa inuu wax weyn ka tari lahaa laakiin maysan helin oo jab gacanta ayaa soo gaaray
dhinaca kale marka la eego kooxda denver nagates dabcan waxay ahayd dhinaca galbeedka kooxdii ugu wanaagsanayd kaalinta koowaad ayay ku soo baxday bilowgii hore ciyaaruhu markay bilaabanayeen ma ahayn koox la saadaalinayay inay halkan imaan karto lakiin waxaad moodaa macalinkooda maloon iyo xidiguhu in ay si weyn isku fahamsanaayeen waana markii ugu horreysay taariikhdeeda kooxdan ay koobka ku guulaysato marka macalin maloon kaalin intele inteleg ayuu ku lahaa in kooxdu ay lama filaanka dhigto
run ahaantii waxaa ka garan kartaa markii ciyaarta ay dhammaatay siduu oohin ayuu la fariistay denver oo dhan ayaa wada oynaysay marka wuxuu ahaa hal gan dheer oo uu soo galay markaa fiirisid saddexdii sano ee lasoo dhaafay kooxdan aad ayay u diyaarsanayd awood ayay lahayd kaalimaha hore ay kusoo baxayeen laakiin khibrad yari haysatay darteed ayaa la dhihi karaa inay mar kasta heerkan soo gaari waayeen laakiin jab badan oo ay usoo joogeen iyo inay markaan u adkaysteen bresharka cadaadiska ciyaartooyda inuu kusoo layliyey iyo sidoo kale maskixiyan inay maaragtay adkaysi resilient yeeshaan dartood ayaa keenay meeshan waaya dabcan denver waxaa hadda la rumaysan yahay inay haysato waktigan mid ka mida xidigaha ugu wanaagsan n b a da ee wadanka maraykanka macalin maloon ciyaarta dabadeed mar uu taageerayaasha si xamaasad leh ula hadlayay waxuu ku celceliyey ma ahan markeenii koowaad aan koobkan ku guulaysan doonno waa soo noqonaynaa markalna waa ku guulaysanayna haddii aad qiyaasto oo qiimayso awoodda kooxdan ma koox hal mar nasiibku u sahlay koobkaas sidii milwaki bakis oo kale mise waa koox awood leh oo mar kale iyo mar kale koobka guulaysan karta
arrintaas waxay ku xiran tahay sida horta safka ciyaartoyda uu ku haysto ay u adkaystaan oo ay usii haystaan haddii yukij uu kooxda sii joogo yukij oo aan ognahay sanadkan wax aan looga barnin n b a da inuu sameeyey markaa fiirisid triple doublekiisii ciyaartii saddexaad oo markuu sameeyey maaragtay soddon dhibic twenty one repoint iyo maaragtay ten assist waxaa laisku dhahaa macnaha triple dabalkii ugu yaabka badnaa oo hore aan loo samayn ayuu sameeyey jamaal oo kale markaa fiirisada waa ka dhaawacnaan jiray soo laabashadiisa wax weyn ayay ka tartay marka labadaas xidig iyo xidigihiisa kale iyo wix uu kusoo dari doono sida uu isugu hayo ayay ku xiran tahay haddii yukij uu yidhaahdo wixii aan la qaban kara denver waa la qabtay markaan waxaan u baahanahay inaan hawo bedasho taas dhibaato ayay ku keeni doontaa marka waxaa la dhihi karaa khibrad ayay haystaan koobkoodii ugu horreeyay ay ku guulaysteen haddii ay isla soo joogaan marka waa suuragal inay ku celiyaan
inay marka mar kale ku guulaystaan waxaad leedahay waa aada suuragal haddii ay isla sii joogaan waa tahay cabdulqaadir samakaab aad baad u mahadsan tahay dabcan haddii aan kusii darana ciyaaryahan jokij waxaa loo magacaabay amaba uu noqday xidigii ugu wanaagsanaa ee kulanka oo abaalmarinta ama koobka m v b da isaga ayaa la siiyey waa tahay dhegeystayaal xubinteena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynayna intaynu mar kale dib u kulmi doono waa anigu ah maxamuud mascade iyo cabdulqaadir samakaab oo barnaamijka ila daadihinayay intaynu mar kale dib u kulmi doono dhammaantay waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo